horta waxaan soo bilaaba labada kun iyo sideedii anagoo hodan jooga oo ardays ka ah marka badda ciyaari jiray markii dambana waxaan ogaaday in orod ku fiicanahay sidaan orodka ku doortay labada kun iyo afar iyo tobanka wax ka bilaawdana waan u go-ay oo shaqadeedii noqotay marka meel fogan kasoo bilaabay waqti dheer waqti dheer baa soo bilowday marka haddaynu dib u milcisano cabdi tartankii ugu horreeyey ee aad ka qayb gasho ee aada isu tijaabisay islamarkaana aad guul ka keentay keebuu noqonaya guul markii kama ana keenin laakiin waxaan ogaaday inaan inaan hebad u leeyahay marka adoo orodka ku cusub tartankan yurub dhalinyarta yurub ilaa labaatan jir ka hooseysa aan soo galay booska labiyo tobanaad anoo afar bilood keliya ordayay waxaan ka qaybgelay ilaa sideetan ruux marka markaas ogaanaysa inaad hebad u leedahay aniga qasamayna marka hore guul keentid lakiin marka waa inaad aada ogaatid dan waxaan sii wado sanada sii wado meel oo ka gaarayaa kamay ahayn wax oo islamarkiiba guul horta islamarkiiba ma keenaysid oo guushii weynadan ka helo waxay igu wareysay toban sano ka bacdi ayay ahayd mo faaraxna sidoo kale ahayd kow iyo toban sano ma isaga ku qaadatay marka orodku dee dhaksal guulguma keenayo wuxuu rabaa kilomitr badan tababaro badan sanado badan in orodid marka si baad guush imaanaysaa markaad guushaasi gaadhay haddaynu dib ugu soo noqonno tartanadii dambeed gashay iyo weliba kuwii caalamiga ahayd gashay qiyaastii waxaa kugu horreysay tii aad olimbikada eed heshay bilada qalinkaa bilad ahaantaasa igu horreysay oo caalami ah waxaa dhihi karaa nasiibka ay diiday anoo bilad junior keenin oo bilad yurubiya keenin yani bilada sareysta ku xigta ayaan keenay marka ha taas bilad weyn oo adduunka igu bartay taasaa igu horreysay wagaag marka seed go-aankan ku qaadatay inaad adigoo saa tilmaantay meelihii hoose aan soo marin inaad hiigsato go-aanka ilaa iyo halkaasi sare ma kalsooni aad iska qabtay baa la odhan karaa mise waxa jiray cid kugu dhiirigelisay ama fursad aad aragtay of course waxay markas igu dhiirigelin dadka ii dhowdhowaayin oo igu dhiirigelinaysa dadka caddaanka u badan soomaalidana waxaan rabnaa in hore ee gulka keentid marka waalidkao kale iyo familka iyo asxaabta soomaalida dhan de waxa waxay u arkayeen oo wakti dhumis ah ay dadka caddaanka markaas waxay ku leeyihiin sii wad sii wad waxaan meel ay ka gaari doontahay mar mar haddiiba oo beelkii lagaa aad iska kaafi kartid oo iyo qarashaadka kaa baxaya aad aad kari kartid waad iska wadi kartaa oo ilaa anoo labaatan iyo saddex sano labaatan afar labaatan iyo shan sano jira maan awoodin inaan gaari iibsado oo biilina hooyada wax u diro inta kalena ani aan isku qarash geliyo waxna ima soo harayn oo dadku markaas way kula yaaban yihiin laakiin waxaa u maanta inaad weli sii sabir sii muujisid oo aad dhahday laba sana kusii daro saddex sana kusii daro mar kastana dee waxaad leedahay hadaf iyo plan marka plankan waa inuu noqon karo midaad midaad isleeda haddaad sii wado waan kari waan kari karaa oo riyo ma aha waxaa wax u baahan haddaa waktigan sii wado sabirka sii wado waan gaari doonaa wagaag marka waa nafta nafta naftaada aamintid iyo iyo juhdigaada aamintid waa wagaag haddaynu dib ugu soo noqdo tartankii ugu dambeeyey hadda aad ka qayb gashay bishan ee rotterdam guushaad ka soo hoysay dabcan waa marlabaadkii aad rekoordhka ama diiwaankaasi aad dhigto seed u aragtaa sesay kugu suurto gashay inaad marlabaad haddana aad ku guulaysato mar haddaad mar aad dhadhamisid guushada mar dhadhamisid aaminaadadaa sii badanaysa ama tababarkaa sii badinaysa professionalkadaa sii badinaysa marka saasay tahayna marka tartankan aan bilaabi rabnay waxaa isdhahay raggan etoobiyaanka laba kamida way iga badi doonaan oo daam aad iga saacad fiicnaayeen yarka saddexaad noqonaya wuxuu taagnaa booska shanaad saacadaha adduunka annaga waxaan taagnaa booska shagaha shanaad marka laakiinse waa inaad waa inaad is aamintid tababarkaadi aamintid juudigaa geliyey marka saas ayaan tartan ku galay oo aan aaminsanaay inaan aniguna aan badi karo ayaguna ay badi karaan saasa marka is leeyahay macnaha nafta moraal u geliyey xanuunkana u adkaystay oo aan nafteeda aaminin inaan raggan ayagoo adinku ugu laacabsan etoobiyan kenyaanka inaan inaan ka badi karo